bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa maanta inaan sheego in uu bilowday fayskii labaad ee dagaalkii aanu kula jiray burcadiimeedka ku dhuumaanaysanayay buruleyda galgala dagaalkaasi wuxuu bilowday kii soo horeeyay wuxuu dhacay intii u dhexaysay toddobiiyo labaatankii ilaa sagaal labaatankii bisha december dagaalkaas ciidamada geesyada ee puntland waxay kusoo hooyeen guul runtii aada u wanaagsan waxay ka dileen cadowga soddon iyo afar ka mida cadowgii burcadiimeedkaasi shabaab waxayna ka dhaawaceen toddoba iyo toban waxay ka gubeen labo mootar oo midna uu yahay kan loo yaqaan siddeetan iyo labo midna uu yahay kan loo yaqaan lixdan iyo labo dagaalkaas dhacay toddobiiyo labaatankii ilaa sagaal labaatankii bisha ciidamada puntland wax dhimasho iyo dhaawac toona oo kasoo gaaray ma ay jiraan ciidamadu waxay ku qabsadeen dagaalkaas hore saldhigyadii u waaweynaa ee al-shabaab oo ay ka mid tahay meesha la yidhaahdo madarshoon iyo meesha la yidhaahdo dhagax dhaabur saldhigyadaas waxay ahaayeen kuwa waaweynaa ay ka deganaayeen muddana ku dhumaanaysanayeen waxaana la wareegay ciidamada geesiyaasha ee puntland dabadeed ciidamadu horey u socdeen kabacdina waxaa dagaalkii waa sii socday saddexdii iyo ilaa lixdii hadda bishan janawari ayaa dagaalkii labaad uu bilowday oo dhacay dagaalkaas ciidamadu waxay ku qabsadeen dhul kale oo tiro badan oo ay ka mid tahay meesha la yidhaahdo guri xoor meesha la yidhaahdo dhagax dheer guri dharkayn guri xiis karin xagarood iyo meesha u dambeysay saldhigooda ahayd oo layihahdo dingdingle ayaa ciidamada puntland ay la wareegeen dagaalkaas cadowga waxaa kaga dhintay oo dhimashadooda ay hubiyeen ciidamadu labaatan waxayna ka dhaawaceen sagaal iyo labaatan waxaa ciidamada puntland dagaalkaas kaga shahiiday shan shahiid waxaana ka dhaawacmay afar waxay ku qabsadeen ciidamadu qalab tiro badan oo ay lahaayeen al-shabaab oo ay ka mid yihiin raadiyayaasha ciidamada firxadkoodiina in badan oo ka mid yihi waa uu baxsaday waxay u aadeen dhankaas iyo gobolada waqooyi ee soomaaliya runtiina waa aad baan waxaan u jeclaan lahayn in dariska iyaga aan iska kaashano la dagaalanka cadowgan soomaaliyeed aan cidna u naxaynin loo baahan yahay inaanu istraatiijiyad mida ka yeelano dagaalka ay soomaali ku hayaanna meel looga soo wada jeesto dagaalkaasi sidoo kale waxay ciidamadu ay ku qabteen mas-uuliyiin waaweyn oo ka mid ah al-shabaab oo uu ka mid yahay ninka la yidhaahdo mukhtaar cabdinuur axmed kuna magac dheer axmed gurey oo ka mid ahaa nimankii ugu cuslaa oo dhanka operationka iyo dagaalgelinta ugu muhiimsanaa waxaa ka mid a ninka la yidhaahdo axmed cabdi maxamed oo isna ka mid ah mas-uuliyiinta ugu waaweyn ee al-shabaab saraakiishaas waaweyn iyo kuwo kaloo ka mid ah ayaa ciidamada puntland ay qabteen gacanta ku dhigeen haddana gacantooda ku jira sidoo kale goobihii lagu dagaalamay ciidamada puntland ayaa maanta jooga si nabadana ku jooga waana ka go-an tahay dowladda puntland iyo shacbiga puntlandba in cadowgaas dhibta badan muddada ku haya dalka lasoo afjaro dhibtooda dadka weynaha puntlandna ay nabad ku seexdaan nabadna kusoo toosaan sidii aanu dowladda iyo xukuumaddu ay horey u ballan qaaday waxaan rabnaa marka shacbiga puntland meel kastoo ay joogaanba in ay feejignoodaan in ay gaashaan iyo garabba ay la dhinac istaagaan ciidamada puntland waxay u baahan yihiin taakuleyntiina waxay u baahan yihiin in aad la shaqaysaan inaad garab istaagtaan in aad taakuleysaan ciidamadiina ee dhan walba ayay u baahan yihiin sidoo kale waxaan rabaa inaan u sheegno kuna celcelino dhalinyarada la khalday beenta loo sheegay inkas cid kastoo ka mid ah oo aada isu soo dhiibta ciidamada puntland waa ay nabadgelinayaan waxayna diyaar yihiin inay soo dhaweeyaan kana soo baxaan dhibtaas lagu khalday iyo shidadaas runtii aysan diyaarka u ahayn marka cid kastoo ka mida iyaga oo isu soo dhiibta ciidamada puntland waa soo dhaweynayaan waana ay nabadgelinayaan dagaalka waa socdaa wuuna sii soconayaa ilaa lasoo afjaro dhibtooda hadii ilaaha yidhaahdo warbixintaydan intaas ayay ku eg tahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu